الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر بلوغا كتاب الحج وعين قصة الشيخ بيت كاهوري xajka xukunkiisa xajkii cumrada xukunkooda hadda halkana wuxuu inooga hadlayaa ciddii uu ku waajibayey qaala naadimu raxima allahu tacaala wa inamaa yalzamu xoran muslima kullifa da istidaacatin likulli maa yaxtaaju min maakuulin aw mashruubin ilaa rujuucihi wa min markuubi laaqaa bihi bishardi amni turuqi wa yumkinu almasiiru fii waqtin baqi wa inamaa yalzamu waxa uu ku waajibaa mid kastoo xajkii cumrada ahi xoran mid xoro musliman muslima kulliba kaasoo la howlay oo mukallafa da istidaacatin kaasoo awoodiya karidu saaxiiba likulli maa shay dhammaantii yaxtaaju u baahan yahayoo min maakuulin wixii la cunayey ow mashruubin wixii la cabbayey ilaa rujuucii inta uu soo noqonayo wa min markuubin iyo wixii la fuulayey kaasoo laaqa bihi u cunnamay bishardi amni turuqi waddooyinku inay am yihiin baa la shardiyaa wa yumkinu lmasiiru u socodna waa inay suurtagal tahay fii waqtin waqti u socda baqiya hadhay oo uu ku gaari karo shuruudda ciddii xajkii cumrada ay ku waajibaysay buu halka sheekhu inoo gelayaa wuxuu leeyahay mid kastoo xajkii iyo cumrada ahi waxay ku waajibaan qofkii xorta ahaa isaga addoonkii ku waajibi maayaan waxay ku waajibayaan muslim inuu yahay gaalka isaga dee wujuub mutaalaba oo hadda xaj la odhan maayo dee xaramkaba inuu galo looma oggola laakiin waxaa la farayaa dee islaamnimadii iyo wixii ay lahayd oo dhan ayaa la farayaa aakhirana waa lagu ciqaabi waxaa kaluu yidhi mukallaf waa inuu yahay mid la kelifay oo la howlay oo qaangaadhahoo caqli leh waa inuu yahay ee sabigii iyo kii waallaa isagana ku waajibi maayo waxaa kaloo laga maarmaanay istidaaco iyo awood inuu qofku u leeyahay iyo karid mid yacnii xisiyah iyo mid macnawiyaba waa inuu istidaaciyo awoodu leeyahay liannahu ilaahay baa yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waxau markaa waajib uu ku yahay oo ilaahay uu ku leeyahay dadka inay beytka u xajiyaan waxa markaas ugu sugnaaday ciddii jid ahaan u kartaa istidaacaduna waa laba qaybood oo istidaacu mubaashara midi waa istidaaco iyo awood la baashiradoo isagu lafahantiisa u qabanayo midna waa istidaacatu taxsiiliha bikayrihi ama taxsiilimaa bikayrihi midna waa istidaaco iyo awood uu ku awoodayay inuu ku xasiliyo oo uu ku guto xajkii cumradiiba cid kale midna waa miduu isagu markaa awoodu isagu markaa nafdiisa ku gudanayo haddaba ta hore ee istidaacatu mubaasharaha waxau leeyahay waa inuu awoodu leeyahay haysto helayo wixii u baahnaa safarkiisa iyo socdaalkiisa ugu baahnaa wixii la cunayey wixii uu cabbayey wixii la xidhanayey weelkii yacnii sii socodkiisa ilaa inta uu ka soo noqonayo walow yaan ehel boyarxaasba halkan u joogin intuu halkuu deganaa kaga soo noqonayo waa inuu wuxuu cunayey iyo wuxuu cabbayey wuxuu xidhanayey macnaha waa inuu masaariiftiisii haystaa weliba waa inay dheer tahay horta waa inuu markuub iyo wuxuu markaa fuulo gaadiiduu sii raacuu sii kaxaystana waa inuu markaa iyana awoodu leeyahay uu iibsan karayo ama kiraysan karayo markuubkaasoo laaqa bihi laayiqu ah laayiqu ah waxay u badan yihiin kutubta macni shuraaxda ee madhabku yacnii u cunnamo oo dadka isaga la midkahay ay fuulaan hadday dee dadka la mid ahay farda iyo ay fulaan wixii la mida dameer fuul la odhan maayo waxaa dumara kii isaga munaasabka laayiqa wahaaye mansiladiisa iyo martabadiisa waa boona hadduu waayo mid ka hooseeya fuul la odhan maayo shuraxda qaarkooda ama culammada madhabku waxay u dhigayaan inaanay laa'iqaasi shardi ahaynee laa'iqa bihi waxaa laga wadaa yacnii shay safarkaa geli kara ilaa safarradii mid dhow iyo mid dheeriya bay leeyihiin laaqbi u cunaba oo safarkaa uu ku geli karo oo iska xejin karaa waa inuu yahay dameerba ha ahaadee oo macnaha xaggaa laga eegi maayo inuu macnaha dadka la midka ay fulaan iyo inaanay fuulin waxyaalahaasina waxa laga maarmaana bay yidhahdee inay isaga markaa dee ay dhee yacni waa inuu haystaa isagu wuxuu cuni lahaa iyo masaariibdiisii sii socod iyo soo socod iyo ciddii uu ka mas-uulka ahaa masaariibdoodaba waa inay dheer tahay iyo daynba markaas waa inay dheer tahay haddiise qofku isagu intii uu ku tegi karayay inuu hayo aseenu dadkii carruurtii iyo xaasiya wuxuu markaa uga tago ayuunay sii masaaribseen aanu haynin xaji kuma waajibayo bal waxay soo gelaysaa yacni inaad ayagiina markaa cidla kaga tagto adnaad iska dhaqaaqda kafaa bilmari isman an yudayaca man yaquud qofka waxa dembi ugu filan inuu haleeyo cidduu quudinayey xajkiibay sidaasi shardi u tahay inaad tidhaha waxbarashaan uga baxayaa iskaga tagto inaad tidhaha khuruuj baan u baxayaa intaad adigu waxaaga diyaarsadaa iyo inaad tidhaha ilaahay baan kaga tegayaa wax jira ma aha wax jira ma aha mar haddaan adiguba ilaahay uu isku hagaajinayn oo aanad odhanayn markaa intaad gacmaha taagto ood shirin lahayn waan iska dhaqaajinaya ee aad wax walba diyaarsanayso ayagana waa inaad uga sii tegtaa wuxuod haddii kale dembi baad gelaysaa markaa waa inay taasi dheertay waxaa kaluu raaciya bishardi amni turuqi waddooyinkuna waa inay aamin yihiinoo uu nafdiisa iyo maalkiisa iyo intaba ugu nabadgelayaayo haddii aanu ugu nabadgelaynin ayaana xaji kuma waajibayo waxaa kaluu idhi wayumkinu lmasiiru fii waqtin baqi weliba waa inuu hadhay xilligaa istidaacada iyo awoodda iyo waxa uu isla helay waa inuu wakhti uu ku gaadhi karaa u hadhay oo masalan markaad eegtay intaad sii soconayso ee aad ku gaadhayso wakhti ku fil hadday masalan shan cisho oo kale aad ku gaadhayso ama xilliyadii dee duulimaadyadii iyo tegitaankaba la xidhay markaa ay tahay adigana istidaacada iyo awooddii o dham xilligaa ku dhamaystirmanaa ku waajibi maayo ee wakhtigaa istidaacada iyo awoodda aad heshay ee wixii aad u baahnayd ee xajuguleda ay ku dhammaystirantay waa inuu ku hadhan yahay wakhti aad ku gaadhi kartaa oo aad u socon karto ad ku gudan kartaa waxa kale oo shardiga ay culimmadu iyadana sida dee axaadiidu ay sheegaysa nebiga sala allahu alay slam ka sugnaatay xagga haweenay markay tahay waxa shardi u ah iyadana in sawjkeedii la socdo ama maxram la socdo wayo nebigu sala allahu calayhi wasalam laa tusaafirina almar'atu halaata yom ila wa macaha duu maxram haweenay saddex maalmood iyo safrin ilaa maxramkeedii la jira mooyaane laa tusaafir ilmar'atu ilaa maca maxram maxramkeedii iyadu la jira mooyaane ama iyadoo markaa dee sawjkeedii ama maxramkeedii uu la jira mooyay safrin haddii kalaa safarkeedu safar macsi ayuu noqonayaa waxaa kaloo culimmadu ay tilmaamaan iyadana dumar hiqaada oo lagu kalsoon yahoo dumar wanaagsana haddii ay isku helaan saynu matniga minhaajkaba ku soo maraynay walow mid ka midana maxramkeedii aanu la soconnin inay iyaguna markaa wada gudan karaan ay halkii maxramka isu gelayaan waxaa kaloo sha hadduu qofku indhalaa yahay dee ciddii hagi lahayd ee hawshaa markaa la furin lahayd inuu helo taasi waa istidaacatu mubaasharihii waxaan markaa sidan looga hadlayo ee la leeyahay waa inaad heshaa yacnii wixii aad cuni lahayd iyo waxaad cabi lahayd iyo waxaad fuuri lahayd iyo waa in waddadu dee waa xilliyada hore ee xajkuba iska furnaa nin walibana intuu awrkiisa ama dameerkiisa iska soo kaxaysa uu iska soo xajinayey maanta shuruuddani meeshaba ma taallo maanta waxaa lagaa rabaa kow inaad horto dee waxa ugu horreeya inaad fiisi xajka hesho in lagu oggolaanshiya inaad ku soo xajido waa inaad dowladda sacuudiga ka heshaa taa markaad hesho dee waa inaad tigidhkii diyaaraddana heshaa waa inaad heshaa mukhayamaadka iyo guryaha make iyo madiine la gelaya iyo kirooyinkii taamdhooyinka mine iyo muselifo waa inaad heshaa intaa waxa dheer waa inaad masaariifdaadiina markaa wadataa laakiin maanta inaad awr iyo dameer hesho yacni meeshaba awr iyo dameer maanta ma yaallaan waa ina unuu qaban karaa qofku diyaaradiiyo markaba kii la raacayaba waa inuu qaban karayo ayaa iyaduna shardi ah oo uu fuuli karayo adduunka dee innagu dad iska kooban baynu nahaye hadda dee markii ay muwaasalaadkii iyo wixii lagu imanayey ay wada fududaadeen meeshina meel kooban tahay waxay nidaamkii keenay in dadkii la xadido oo dal kasta oo islaama tiradiisa marka la eego beersanjayj iyo tiro go-an laga siiyo ilaa haddii la isku soo wada daayo oo ay toban milyan ama labaatan milyan yimaadaan dee meeshuba way isla xayirmaysaayoo la kala socon maayo minina qaadi mayso musdelifina qaadi mayso carafina qaadi mayso sidaa daraaddeed baa yacnii qofkii soo xajiyey dee shan sano kadib mooyaane aan la oggolayn inuu ku soo noqnoqdo dalalka mase unduruusi oo kale iyo dalalkaa faraha badan waxaa laga yaabaa inuu kayuugaa ku soo jiro yacni iyo qorituurka iminka jabuuti baaba lai sheegay in loo qorituurayey yacnii intii la siiyey iyo dadkii waxaa laga yaabaa inuu labaatan ama soddon sannadood kayuugaa iyo qorituurkaa ku soo jiro intaasu wax waliba iyaday u dhan yihiin laakiin haddana siduu uga mid noqon lahaa dalkaa ciddii ka soo xajiyaysay ayaa laga yaabaa labaatan ama soddon sano inuu ku soo jiro dee ciddii iska koobaydee u dhoweydna waa taa laga yaaba inay dee iskaga noqnoqoto shar yacni istidaacada labaad waa istidaacatu taxsiilimaa bikayrihi waa istidaaciya awooduu ku xasilinayo kayrkeed haddii qofku oo xajkii ka cajibo masalan geeriyoodo xajkiina qofka uu ku waajibay oo dee u suurto galay oo wixii uu ku xajilaana u helay ama qofkii waa nool yahaye laakiin qof socon karaya oo fuuli karaya oo gudan karaya maa waa qof gaboobay ama waa qof dee laxaadlaaniya zamaano ay ku tibi kaa waa laga xajinayaa waxaana waajib ku ah haddii uu markaa dee karayo inuu markaa iska bixiyo qofkii ka gudanaya kharashkiisa iyo mushqaadidiisa inuu iska bixiyo ayaa waajib ah waana dee karaysi bay noqonaysaa waxaanuun yar baraarujinayaa dadka aan fiqiga aqoonta u lahayn haddii lagugula heshiiyo qofkaa inaad ka xajido cid kale uma dhiibi kartid waa ijaaratu cayn ijaaratu cayn iyo ijaaratu dima la kala yidhaahdaa haddii laakiin in laga soo qofkaa yacni ha laga soo xajiyo un lagu yidhahdo cid waad u dhiibi karta laakiin haddii lagugula heshiiyo inaad ka xajido cid kale uma dhiibi kartid aqoon darrada ayaa waxay dhacday waabaan waxaa dhacday nin baan u dhiibay lacago markaasaan guhi waar ma ka xajiyaysa adigu haa buu yidhi haddana waxaan arkay isagoo mid kale ka qaado yidhi kanna waan ka xajiyaya waxaa laga yaabaa inuu kanna wax ka qaado kanna wax ka jara kanna wax ka jara laba kale u kala dhiibo muu fahmin caqdigii heshiiska uu gelayo waa aqoon darrada marka haddii lagugula heshiiyo qofka inaad ka xajido waa inaad ka xajiyo cid kale uma dhiibi kartid haddiise yacni lagugu dhibo in laga soo xajiyo cid kale waad u dhiibi kartaa wainnamaa yelzamu xajgi wuxuu ku waajibaa xuran qof xora musliman oo muslima kulliba oo la howlay la istidaacatin kaasoo awoodu saaxiiba likulli maa shay dhammaantii awoodu saaxiiboo kale yaxtaaju u baahanyo min maakuulin wixii la cabayey oo mashruubin wixii la cabayey ilaa rujuucihi intuu soo noqonayay wa min markuubin wixii la fuulayeyna ee gaadiidka ahaana markaa iyadana waa inuu awoodu leeyahay markuukaasoo laaqa bihi u cunaay bishardi amni turuqi waxaa shardiga waddooyinkuna inay aamni yihiin wa yumkinu almasiiru fii waqtin baqi waana inuu socodna waa inuu suurtogeliya aad u soconaysa wakhti markaa baaqi ah amni duruqaasina dee beryaha hore la soo socon jiray mararka qaarkood baa markaa dad qaafilo oo iska socoto oo yacni xajka u socoto dee inta dhexda laga hela lagaga deebin jirayoo midh aan lagaga tegi jirin arkaanu lixraamu biniyati qif bacda zawaali tisci tucaribu wa taafa bilkacbati sabcan wa saca min asafaa limarwata musabica arkaanuhu xajka arkaantiisa iyo tiirarkiisu alixraamu binniya waa xidhasho yacnii ixraamo uu markaa ku ixraamduu ku xidhaniyo qif istaag bacda zawaali tisci maalinta sagaaladinta cadceedeedu iilatay kadib istaag id tucaribu markaad carafaysan wa taafa bilkacbati wa tatuufu ama wa yatuufu bilkacbati kacbada ayuu tawaafi sabcan toddoba wa saca wa yascaa wuu sacyin min asamaa samaa ka isagoo ka bilaabi limarwa marwana markaa ku khatiib musabican xaaluu yahay isagoo toddobayn uma azil tir markaasoo go-o shacran tima alaaan saddexa nasrahu acnii nasrahu waxaan u jeedaa inta u yar wamaa siwa alwuquufi wuquufka carabo wixii ka sodhay ruknu lcumra cumrada rugnigeedii weeye halkan wuxuu inooga gelayaa sheekhu arkaanta iyo tiirarka ay leeyihiin xajka iyo cumradu arkaanta xajka ayuu inoo horraysiiyo waa shan alixraam bilxaj waa inuu xarmado oo uu xidho xajkii alixraam bilxajna waa niyatu dukhuuli fi lxaj aw alcumra waa inuu niyeeyo gudageli xajkii cumradii uu gudagelayo inama alacmaalu binniyaat xadiidkii saxiixa waa kii niyooyin camaashu waxay ku ansaxaan niyooyin uu qofku niyeeyo dee shaaficiyada ama fuqahada in badani waxay dhahaan waxa iska wanaagsan inuu markaa niyadii ku hadlo si markaa waxaanuu qalbiga ugu hayo carabkana uga dhawaaqa qarbiga qalbigu qalbigiisu waafaqaanu dee xaj baan niyeeyey ama waan xarmaday inuu yidhaahdo ayaa wanaagsan bay yidhaahdaan laakiin nabigeenna sala allahu calayhi wasalam kama ay sugnaanin cibaado cibaadooyinka ka mida inuu markaa niyada ku talafuday oo uu ku hadlay uu ku dhawaaqay kamay sugnaanin culimada qaar baa ka soo reeba xajka oo idhahda xajka isaga wuu ka duwayoo isaga waa lagu dhawaaqayaa waxaanay markaa ee deliishanayaan xadiidkii saxiixa ahaa ee nebigu yidhi ina jibriila aataanii jibriil baa yimi base wuxuuhi salli fii hada alwaadi waadiyan ku tuko waqul cumratan fii xajatin ow cumratan waxajatan hadan ku tugo waxaad tidhaha cumratan fii xaja ama cumratan waxajatan dheh allahuma labayka cumratan fii xajatin ama cumratan waxajatan waxay leeyihin taasi ma aha niyo lagu talafudayo allahuma inii nawaytu lxaja waama axramtu bi ow nawaytu lcumrata talafudka niyadu waa taa amaa tan xadiidka ku sugani waxa weeye wixii uu niyeeyey ee qalbiga markaa gashaday oo uu markaa talbiyadii ku muujinayo talbiyadii unbuu markaa ku muujinayaa maaha markaa niyadii oo lagu hadlayo culamada qaarna halkaasay qabsadaanoo markaasay yidhaahdaan iyaga wuu ka duwan yahay xajku cibaadooyinka kale laguma hadla ama xajka waa lagu hadlaayo xadiidkan ayay deliishadaan waxaana markaa sida loo xidhanayo mucayan iyo mudlaqa ayay yidhaahdaan mucayan inuu markaa ixraam mucayana xarmado iyo inuu ixraaman mudlaqan mucayan waxa weeye xaj buu niyeynayaa oo ifraada ama cumre ayuu niyeynayaa ama labadoodiiba waa niyeynayaaoo qiraankiia saas u xarman mudlaqanna waxa weeye dee inuu yidhaahdo markaa ixraam keliyahun inuu niyeeyo oo markaa hadhowta dee ka uu doono ayuu ka dhigan u bedeli xadiidkii imaam muslimna waa kii akhrajnaa maca rasuulilahi sal alla sl ayaan la baxnay markaasaa wuxu uhi man araada minku an yuhilla bixajin wacumra falyafcal qofkii doona xaji cumra inuu xidha ha xidho waman aarada an yuxilla bixajin qofkii doona xaji inuu xidhaana falyuhilla ha xidho waman aarada an yuhilla bicumrati falyafcal waxaa kale oo ayadana imaamu shaafici musnadkiisa markaa ku sugad inuu nebigu baxayo asxaabtiisu ayagoo markaa dee xidhanaya oo sugaya waxyi inuu ku soo dego markaasaa nebigu wuxuu faray kii aan hadyi wadanina inuu ixraamkiisa cumro ka dhigto kii hadyi wadayna markaa inuu xaj ka dhigo tacyiinka ayaana ka fadli badan ayay yidhaahdeen haddaba cumrada iyo xajku waxay leeyihiin ayaguna laba sababood ama laba miiqaad bay leeyihin zamaan iyo makaani miiqaadka iyo wakhtiga zamaaniga ah ee xajku waa bisha shuwaal la yidhaha bisha dulqacdo la yidhaha tobanka hore ee dilxija bilihiisa midaan ahayn hadduu xidhana cumru muu noqonaya xaj u noqon maayo cumradu laakiin waa jamiicu sana dee qofka markaa isagu xaj xidhan keliya waxaa laga soo reebaa sanadka qofku hadduu xaj xidhan yahay cumro markaa ma xidhan karo waxaa laga soo reebaa qofka dee mina mabiidkii iyo ramyigii ku sugan isaguna ma xidhan karo sanada oo dhan waa miiqaatun lcumra ilaa intaa yaraynu ka soo reebnay mooyaane waa miiqaadkii zamaaniga ahaa kaasi miiqaadka makaaniga ah ee isaga xajka qofku dee hadduu markaa qofka maka ku sugan ama markaa dee maka meeldhow ku sugan waa halkiisaas iyo maka kii isaga miiqaad afaaqiga la yidhaahda ee isagu ka baxsan hadduu xagga madiine ka yimaado dulxulayfa ama abaar cali oo ilaa afar boqol iyo lixdan kilomitir ayay u jirtaa mako waa abcad ulmiiqaat masar iyo shaam iyo maqrib iyo juxfo meesha lailaha hadda kharabto raabiq baa la tagaa tihamal yaman oo xaggan innagu ka tagnaa yalamnam najdal yaman iyo najdal xijaazna qarni qarnu manaasil xaggan mashriq cidda ka timaada atulcirq sidii xadiidkii markaas uu cayimay ee uu tilmaamayuu lahaa saasaa markaa loo xamanaya loo xidhanaya ciddii markaa halkaa u helay iyo ciddii markaa timaadaba qofkii markaa isaga xagga cumrada miiqaadkeeda makaaniga ahay qofkii xaarij alxaram isagu ka baxsan dee waa miiqaadkii xajka uun qofkii isagu xaramka ku suganoo adna alxilli waa inuu baxaa adna alxil xuduudda xaramka un tallaabana ha ahaatee waa inuu dibadda uga baxaa dee tala soo xarmadaa miiqaadka makaaniga cumraduna waa intaa waa ka labaadna waxa weeye alwuquuf bicarafa markaa dee waa gabayoo midba sidii u qabata alixraam biniya qif mid buu amar ku keenaya mid buu ficil amaadi ku keenaya mid buu ficil mudaaric ku keenaya hadba sidii markaa gabay ugu tooso markaa alwuquuf bicarafa waa inuu carafo istaago buurta yacni ama carafo la yidhaahdo xad bay leedahay xadaysan oo nebigu salaas uu xadeeyey oo macruufa oo kutubta ay xadaysay oo culimmadu ay ashcaariya gabay ku tiriyaan oo iminkana loo sameeyey lowxaad anfinaya inay markaa midabkoodima huruud buu ahaa midab huruuda bay leeyihin lowxaad waaweyn oo marka xagga gudaha laga joogana aad arkayso nihaayatu carafa marka dusha laga joogana bidaayatu carafa bay dhinacyadoo dhan ku leeyihiin boodhan waaweyn oo taagan minaaradaa ku dhowdhow waana inuu markaa dhulkaa galaa haba soconayaba ee cadceeddu intay ilatay maalinta carafo ilaa iyo fajarka yowma naxri ilaa maalinta yowma naxriga maalinta tobnaad subaxeeda wakhti ka mida waa inuu galaa alxaju carafa baana nebigu sal sl xajku waa carafo yacni waa rugniga ugu muhiimsan carafe hadday ku dhaafto xajkuuma jiro man adraka carafa qabla an yatluca alfajru qofka carafa haleele intaan waj fajar ku dilaacin faqad adraka alxaja ama man jaa qofka taga laylata jamci habeenka musdelifa qabla tuluuci alfajri faqad adraka alxaja xajkii wuu haleelay waa xadiidka abu daawuud uu warinayo carafatu kulluhaa mowqif carafo dhammaanteedna meel la istaagi karo weeye ka saddexaadna waa atawaafu bilbeyt waa tawaafka kacbada la tawaafayo lagu wareegay walyatawafuu bilbeyt alcatiiq ha tawaafaan toddoba mar ayuu tawaafayaa nebiga sala la alay ayaa tawaafay toddobada waxaanu idhi khuduu canii manaasikakum iga qaata markaa manaasigtiinni iyo acmaashiinnii wakhtigiisuna habeenka leylatunaxriga kala barhkeeda ayuu galaa bacda alwuquuf qofkii wuquuf soo sameeyey waa markaa inuu daahir yahay waa inuu jaasay ka daari waa inuu cawradiisu hasuran tahay waayo xadiidka saxiixa ah atawaafu bimansilati salaa tawaafku salaadda ayuu la mansilayey ilaa ana allaha qad axalla fiihi lmanduqa faman nataqa falan yantuq ilaa bikhayr qofkii hadlaa khayr mooye wax kale ayuu ku hadlin shuruuddiisa iyo sunnayaashiisa iyo markaa u bimbixi mayno kutubta kale insha allahu tacala ku gaari doona rugniga afraadna waa asacyu bayna safa walmarwata sabcan waa inuu toddoba safa iyo marwo dhexdooda oo dhinaca bari markaa iminka masaajidka dee kagama jiro saaxaadkuna ka dambeeyo dhinaca dhismo markaa masaajidka ku qabsana saaxaadkuna de ay kama dambeeyaan waa inuu markaa halkaana sacyaayo safo uu ka bilaabo marwa hal mar weeye marwo inuu haddana ka noqdo safo tagana waa mar labaad nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana sidaas sameeyey waxaanu dhihi abda-u bimaa bada allahu bihi ku ilaahay kaga bilaabo safa ina safa walmarwa ayaan ka bilaabay ama ibda-u bimaa bada allahu bihi ku ilaahay kaga bilaabay kaga bilaaba rugniga shanaad waxa weeye waa inuu gooyo suuliyo saddex tin madaxa waa inuu ka jara waa inta ugu yar ama uu xiiro ama uu gaabiyo ama uu jaro ama uu quseeyo saddex tin intay ugu yartahay bay yidhaahdeen laakiin in cumradan hadday markaa tahayna inuu yacni gaabiyo si xajkana uu xiiro ayaa wanaagsan balay si markaati ay ugu soo baxaan weerati waa dhowta u xiiro wuxuu hi arkaanuhu xajka arkaankiisu wuxuu kaluu inoo israaciyey markaa wamaa siwa alwuquufi ruknu اlcumra wuquufka wixii ka soo hadhay isaagga carabo wixii ka soo hadhay arkaan buu u yahay cumradana idan markaa arkaanteedii waa afar waxa weeye alixraam iyo alطawaaf iyo alsacyu iyo alxalqu afartaasay markaa noqonaysaa wuxuu uhi arkaanuhu cumra xajka arkaantiisa alixraamu xarmasho biniyatin iyo uu ku xarmado weeye qif isaag bacda zawaali tisci bacda zawaali shamsi yowmi tisci maalinta sagaalaad cadceedeedu intay ilaytay dabadeed istaag carafo itucariba markaad carafaysan wadaaba wayauufu wadaafa waa dawaafay manaa wayauufu baa looga jeeda wuxuu dawaafi bilkacbati sabcan toddoba wasacaa wayascaa waxaa kaluu sacyinayaa min asabaa laga bilaabo limarwata marwe laga gaaraya sabcan musabixan isagoo xaala kownihi musabixan isagoo toddobayn uma azil qof yahow zuuliyo tir jar shacran tima alaaan saddexa nasrahu acnii waxaan u jeedaa nasrahu inta haddii la nasbiyo acnii waxaan u jeedaa sida nasrahu inta ugu yar weeye wamaa siwa alwuquufi wuquufka iyo istaagga caraba wixii ka soo haray rugnu lcumra cumrada rugnigeeda arkaanteeda weeye wadamu jaabirun liwaajibaatin awaluha alixraamu min miiqaatin waljamcu bayna alleyli waاnnahaari bicarafa waramyu liljimaari uma almabiitu bimina waاljamci waakhiru siti tawaafu lwadci wuxu uhi wadamu dhiiggu la qalayo jaabirun yacni dhiigga la daadinaya markaa hadiga la qalayaa jaabirun wuxuu kabaa liwaajibaatin waajibaad buu kabaa awaluhaa waajibaadkeeda alixraam min miiqaatin baa ka mida waaljamcu bayna alleyli waannahaari habeenkiiyo maalintoo bicarafa lagu kulmiyo ayaa ka mida wa ramyu liljimaari buuraha tuurashadooda ka mida uma almabiitu biminan mina baryideediiyo hoyashadeeda ka mida waaljamci iyo musdelifa waakhiru tisci waakhiru siti sagaalka waxaa ugu dabeeya dawaafu lwadci dawaafka la dhaha dawaafu lwidaac waxaynu dhowr jeer tilmaannay sidii markaa muqadamadii aynu ku soo maraynay faral iyo waajib ama waajib iyo rugni cinda almadhab imaam shaafici inay mutaraadifaan yihiin ilaa fii kitaabi alxaj kitaabu alxaj mooyaane kitaabu alxaj mutaraadif isuma aha way kala waxbay kala yihiin rugniga waxaa la yidhahda waxaan dhiig lagu kabin oo haddii aad ka tagto isagood la timaado mooye xaj aanu ku jiraynin dee haddaed ixraamka ka tagto xajkuuma jiro carafa hadday kaa tagtana xajkuuma jiro laakiin kuwa kale ilaa aad la imanayso muxrim baad ahaanaysaa oo ayagu wakhti ma laha kuwa kale arkaandaydooda kale waajibku laakiin haddii laga tago dhiigunbaa lagu kabaa isaga oo neefunbuu qofku qalaa xajkiisina waxba ka noqon maayo lix buu haddaba sheekhu inoo sheegay wuxuuhi kole alixraam min almiiqaat in laga xarmado miiqaadkii ixraamku ixraamku wuxuu ahaa arkaantiibuu ka mid ahaa laakiin goobta uu ka xarmanaya inuu miiqaadkiisii yahay ayadu waxay ka mid tahay waajibaadka ayay ka mid tahay haddii uu ka tegana neef ayuu qalayaa deriskeenna qaybtiisa ole halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا واجباتك يا حجك لحيو شاق ونو شاق ودوحنا الإحرام من الميقات وإنه قبو كحر مضم ميقاتك miiqaadkiina waynu soo sheegnayoo waa miiqaadkii makaaniga ahaabaa laga wadaa oo hadduu xaggeennan ka tegaya waa inuu yalamlam ka xarmadaa hadduu xaggaa iyo madiine ka imanayo waa inuu markaa dulxulayfe ka soo ama abaar cali ka soo xarmadaa hadduu xagga masya iyo juxfo waa inuu ama raabiq waa inuu ka xarmadaa yacni meelihii aan soo sheegnay ee nebigu u xadeeyey sala allahu alay waslam waa inuu ka soo xarmadaa leannahu qofkaa doonaya nusug iyo camal ma bannaana inuu dhaafo bikayri ixraamin haddii uu sameeyo ama uu ilowsan yahay ama uu jaahiliga ka gudbo waxa waajiba inuu ku noqdo si uga soo xarmado haddii isaga oo markaa aan wax camal a qaban inuu dib u noqdo miiqaadkii ku noqdona wax dhiiga lagu yeelan mayo haddii kale waa lagu yeelanayaa laakiin waxay yidhahdeen culimmadu mujaawasada iyo gudbiladaa la diidayaa waa ilaa xaggee in loo gudbo waxay dhaheen waa ilaa jihati alxaram lam tajuz mujaawasatu ilaa jihati alxaram haddii markaa qofku miiqaadkiisii u dhaafo miiqaad kale ka soo xarmanayo sida hadda dadkeenna in badani ay sameeyaan oo dadka xilliyada hore tagaa ee ay madiine furan tahay intay iyagoon muxrimiin ahayn iska socdaan ayay madiino tagaanoo markay dhowr cisho iskaga soo cibaadaysaan masjida nabowiga ee qabrigii nebiga sala allah alay slam ay soo booqdaan ayay dabeetana iska soo baxaan oy ka xarmadaan dulxulayfa arrintaasi waa arrin bannaan waayo waxay leeyihiin yacni shaaficiyadu almujaawasa ilaa jihati alxaram ama culimada ka hadlaysa ayaa la diiday dee marka jiddo la joogana xaggan iyo xaramkii loo kici maaya xaggan iyo waqooyi baa loo kacayaa madiina ayaa loo kacaya marka jihat alxaramma looma kicin ee jihat alxaram intuu ka xaramkii galay isagoo aan muxrim ahayn tala diiday waa taa culimmada mucaasiriinta ee sheekh xasan al cuthaymiin fataawihiisa iyo culimmada markaa dee allajna daa'ima ama hay-at alkibaar kuna masaladaa way ka hadeen beri dhoweyd bay markaa qolyo muran markaa ka kicin jireen waana arrin un iskaga binaysan mukhaalif tucraf yacni iyo aqoon la'aan iyo markaa iyadoon fiqiga aqoon loo lahayn markaa la iska fatwoonayo oo la iskaga kicinayo weeye waajibiga labaad waxa weeye aljamcu bayna aleyli waannahaari bicarafa inuu qofku habeenka iyo maalinta carafa ku kulmiyo waa nusuk carafa inuu galo waxan marka gaba yacni cadceeddu ilatay duhur gaadho ilaa iyo waaga habeenka tobnaad ee ciidda wakhti ka mida inuu galuu jooga waa rugn laakiin xilligaa laga bilaabo zawaalka iyo gabalku inu dhaco habeenkii inaad wax kaga soo gaadha waajib min waajibaatilxaji ka mida weeye haddii aad ka tagtana dhiig ayaa kugu waajibayaa sidaa daraaddeed baa yacnii dee dadku waxay isa soo tubaan maalinta markay dee inkastood arkayso waxa aynu ka hadlayno iyo afartaa madhaboodba qaaraan haysanin baad arkaysaa oo iyadoo gelikii dambe la joogo xadkaba ka baxsanoo meelahoodaa iska fadhfadhiya hayaad arki dadka laakiin dee ilaalinaya markaa dee sida markaa xajkii nebigu ahaa waxa un laysa soo tubaa markaa halkaa xadka ayaa la marka ilaa shanta galabnimo iyo gaadho ayaa laysa soo tubaa markaa gabalku dhaco ee la aadaamo sunuun lama tukadee markaasaa dabeetana lasoo dhaqaajiyaa markaasay mawjaduhu gawaadhida iyo markaa uma afiidu min xayu afaada naas markaasaa ifaadadii markaa iyo burqashadii ay imanaysaa laakiin qaar iska sii burqada ayaad arkaysaa oo casarkaba meel shay iska sii jooga markaa inuu habeenkii iyo maalintii markaa carafo u kulmiyo gabalku carafo ugu dhaco waajib weeye ka hor hadduu markaa gabalkii on dhic inuu ka tagana xajkiisa waxba ka noqon maya lakiin dhigun baa ku waajibaya waajibka saddexaadna waxa weya ramyu liljimaar waa ganashada iyo tuurashada buuraha la tuuranayo kow hal buur maalin baa la tuurtaa waa maalinta tobnaad waa jamratulcaqaba oo iyadaa toddoba dhagax baa lagu tuurtaa maalmaha saddexda ana ee ayaamu tashriiqee ciidda ka dambeeyana saddexda buuroodba iyadana waa la tuurtaayoo min toddoba lagu ta koob iyo labaatan waa toddobaatan markaa jamratulcaqaba marka lagu daro dhagaxyaasha lagu tuuraya nebiga sala allahu calay slm ayaa sidaa sameeyey jamratulcaqabana waxay shaaficiyadu qabaan habeenka iyo naxriga kala barhkiisa ciddii markaa intaa ka hor istaagtay ayuu wakhtigiisu ka bilaabmaya laakiin sida u wanaagsan inta cadaaddu soo baxday inuu markaa tuurto ayaa wanaagsan kaasina waajibaadkii ayuu ka mid yahay ka afraad waxa weeye inuu mabiid iyo baryid iyo hagaanshasameeyo mina fii layaali mina saddexdaa maalmood ee ayaamu tashriiqa qofkii dhammaysanaya ama labada habeen ee hore kii degdegaya waa inuu mina baryaa u hoydaa hadday qofka habeenka saddex iyo tobnaad cadceeddu mino ugu dhacdana waa inuu baryaa waa waajib kama tegi karo waxaana loo jeedaa mabidka mucdamuleyl habeenka intiisa ugu badan ayaa looga jeedaa waa inuu joogaa inta ugu badan hadduu joogo inayayar waa ka tegi karaa qofku hadduu markaa mabiidka habeenadaa saddexdaa ka tago dhigaya ku waajibaya inuu markaa neef qalo ka shanaadna waxa weeye inuu bariyo almabiid biljamci jamcina musdelifa la yidhaahdaa inuu ayana baryo habeenkaa tobnaadee carafo laga soo noqday waa inuu baryaa waayo waa sidii nebigu sala allahu alay slm uu sameeyey nisfu leyl ka hor hadduu kan tago qofku intaanoo dee gawaanida badanka la lunta hadduu fajarka ka hor soo noqdo waxba laguma leh haddaanuusan soo noqonin ama mabiidkaba aslanba uu ka tagana neefunbaa lagu yeelanayaa waa inuu gelinka dambe xilli ka mida uunu soo galaa xuduudda musdelifa ka lixaadna waxa weeye dawaafulwidaac dawaafgaa sagootinta weeye qofkii markaa dee doonaya marka inuu ka baxo ama mina nebiga sala allahu alay slm ficilkiisuu ku sugnaaday qowlkiisana waa ku sugnaaday nebigu sal ly slm uhi umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdin bilbeyt waxaa la faray dadka inuu wakhtigooda ugu dambeeyo beytka ilaa anuu khufifa can ilmar'ati alxaad gabadha caadadana iyada waa laga fudaydiyo haddii ay xilligaa ku soo beeganta bixiddeedii way iska tegi kartay dawaafuludaacu waa ka dhacayaa wadamu dhiigu yaa la qalayay oo demika dhiig waxaa laga wadaa hadyigaa la qalaya e jaabirun wuxuu kabaya liwaajibaatin awaluha alixraamu min miiqaatin ka warreeya waa ka xidhashaa miiqaadka laga xarmanayo waaljamcu iyo kulmin bayna alleyli waannahaari bicarafa lagu kulmiyo maalintii intaad joogta gabalkuna kugu dhaco wa ramyu liljibaari buuraha galashadoodii iyo tuurashadoodii weeye uma almabiitu baryidii biminan lagu baryi weeye waaljamci wa bijamcin iyo musdelifa habeenka tobnaad wa aakhiru siti lixdana waxaa ugu dambeeya dawaafu lwadci dawaafaa la yidhaha dawaafu lwidaaca ayaa ugu dambeeya wa sunna badulxaji uma yactamir waliyatajarad muxrimu wayatazir wayartadi lbayaada uma talbiya wa an yatuufa qaadimu waladciya yarmulu fii halaaثatin muharwila waalmashu baaqi sabcatin tamahula waalidibaacu fii طawaafin yarmulu fihi wa fii sacyin bihi yuharwilu wuxu uhi wa sunna waxaa la sunneeyey bad'ulxaji xajka bilaabidiisa uma yactamiru kadib waa cumraysanaya walyatajarad ha iska dhaartira ninkii muxrimka ahaa yacnii muxrimun muriidu lixraam baa looga jeedaa wayataziru wuu guntan wayartadii wuu huwan albayaada kuwa cad uma talbiya ayaa la sunneeya wa an yatuufa inuu tawaafo ayaa la sunneeyaa qaadimun kii soo galay waaladciya adciyadii baa la sunneeyaa yarmulu wuu guclayn fii halaaثatin saddex muharwilan xaaluu yahay isagoo guclayn yarmulu waa yacni waa ordi macnaa fii muharwilan isagoo guclayn waalmashyu socod ayaa la sunneeyaa fii baaqi sabcatin toddobada hadhay inuu socdo tabahulan yacnii yani socod markaa uu kaadinaya markaa fudayd ah walidibaacu idibaac iyo markaa inuu markaa go-a cududa hoos gashtaa la sunnayaa fii tawaafin yarbulu fiihi tawaaf markaa uu guclaynta samayn wa fii sacyin iyo sacyi bihi yuharwilu isagana uu guclayn waraycata tawaafi baa la sunneeyay min wara almaqaami maqaam ibraahim dabadii falxijri hadday halkaasi u suurta geli way xijru ismaaciil falmasjid in yakun zixaamun haddii meeshaa cidhiidhi ka jiro halkan sheekhu raximah ullahu tacala wuxuu inooga gelayaa sunanulxaj arkaanuulxaj buu inoo sheegay waajibaatulxaj buu inoo sheegay hadda halkan sunanulxaj buu inooga sheegaya markaa wuxuu hi waxaa la sunneeyaa alibtidaa'u bilxaji uma alityaanu bilcumra in xajka markaa qofku uu bilaabo kadibna uu cumraysto ifraad baa la yidhaahdaa anwaacda xajka loo xidho ifraad iyo qiraan iyo tamatuc weeye ifraad waxa weeye inuu xaj qura xidho xajyo kadibna uu cumraysto markuu xajku dhammaado uu cumraysto intuu adna lxilli u baxo midna waxa weeye tamatucoo ashhurulxaj bilahan xajka shuwaad dulqacda dulxija ayuu cumro xidhan cumrada wakhtigeedu waa kooban yahay markaba wuu dhammaynayaa yacni ayada dee waxaa lagu dhammeeyaa markaad gaadho masel xaraamka muddo yaroo kooban baa lagu dhammeeyaa qofkii xoogli ila markaba waad dawaafaysaa sacyigii baad ku xigsiinaysaa yacni xalqigii baad ku xigsinaysaa bes waabad xalaalowdayba marka uu dabeetana cumrada ka faaruqo waa iska xalaaloobayaayoo yacni waxa la maxduuraadkii oo dhan ayaa waxa wixii maxduuraadka loo xalaaloobaya hadhow maalinta yowma tarwiya sideedka la joogaa unbuu sidii qofkii reer maka ahaa maka ka xarmanaya marka tamatuc baa laydhaa ama muta faman tamataca bilxaji bilcumrati ila alxaj ayaa ilaahay yidhi qofkii qofkan kale haddii kale wuu ku taagay ixraamkaasuu ku taagnaanaya waa qof dhibanoo kadeedan laakiin qofkan waa ka iska raaxaysay yani muxaduuraadka o dham ka furmeen dabeetana hadhowta iska xarman kaana tamatuc baa la yidhaahdaa midna waa qiiraano waa labadoodii oo la wada xarmanayo hal mar ama intuu markaa cumro xarmado ayuu intaanu dawaafkeeda samayn buu xaj ka dulgelinaya shaaficiyadu markaa waxay leeyihiin ifraadka ayaa fadli badan tamatuca iyo qiraanka labadaba ifraadkaa ka fadli badan bay leeyihin shardi bayse ku xidhaano waxa leeyihin ictiraaf fii sanatihi hadduu sanadka cumradana raaciyo ifraadka ayaa ka fadli badan bay leeyihin tamatuca iyo cumradaba liannahu waxay leeyihiin jaabir yacni waa kii ugu badnaayu markaa nebiga sala alla alay sl uu ka sheegay jaabiro markaas kaas ayuu sheegay karaahana ma aha laakiin mutawatico markaas dee waa culimada qaar baaba karaahiyeysa bay yidhahdeen iyo qiraanka dhiig ayaa ka waajibaya dhiiggina wuxuu tusinayaa dee meeshii naqsiinuu jiro mutawatica iyo qaarinka mid walba dhiig baa ku waajibaa waxay jire nuqsaaniinay jire in demkii markaa waa jabr iyo kab ayuu samaynayaa midda labaad bay yidhaha qofkan mufridkaa isagu sian mutamatica dee istiwa maxduuraadkii isagu ma samaynin ninkan yacni labadiiba markaa mar israaciyey ee hal mar wada gutayna la mid ma aha isagu waa kan xajkiina gaaruu la yimi intaa haddana ixraamkii ku taagnaa haddana markaa dee cumradiina mar dambe la yimi markaa shaaficiyadu kaas ayaa fadli badan bay yidhi ifraadka laakiin bishard waa inuu sanadkiisa cumraystaa bay yidhahdeen hadda waxyaalaha kutubta ku yaalla waxa laga maarmaana in lagu miisaamo ardulwaaqic maxaa ka jira beri dhoweyd baanu qolay raacday diyaaraddii markaasaa wadaad guriceel ay kaga yimaadeen ayaa fatwada u hayo way la hadlay waxaan kuhi waryaanaheen fatwada guriceel halkan ka socon mayse aniga maydinu dhegaysan wadaadkii guriceel jooga waxba kama oga halkan waxa ka socdaa fatwadiisuna ka socon mayso ee aniga baydinu dhegaysan mise khalkhalkaasaydu ku jiri yacni nimankii ay wareer ku jira ayaa igu dambaysay oo ay isla keenayeen waxba naga laxmada naga dhegaysan waaye kolba wadaad telefoonkii bay ku waayayaan dabeetana mashaakil baa ka haysta waxa dhacday qolyo innaga ah oo yacni xukuumaadkeenna ka dirsanaa ayaa wadaaddo la socday waxa ma ifraadkaa fadli badan markaa innagoo suudhkeenna iyo maryaheenna iska xidhan ayaynu markaa iska tegaynaayo makaynu iska tegeynaa waa iska jidaysa meelaheedna markaynu joog maalinta sideedaad ayuun baynu intuunu yalamlam tagno ayuun baynu ka soo xarmanaynaa xajkeennii dabeetana ha dhowtana waa cumraysanaynaa haye waa iska yimaadeen habeenkii maalintii loo baxayay iyo tarwiihi baa la yidhi yalamlam bacdi u bixi mayso waa la xidhay yalamlam bacdi u bixi mayso dabeetana waxay ka kalifday inay markaa maka ka soo xidhaan dabeetana intay i yimaadaan ay idhahdaan sheekh bal dee taasaa nagu dhacdo yalamnamna noo suurtogeli weyday bal haddaba waxaana laga qala oo yacni dhiiggii naga bixiyo xoolii naga qala markaa yacni waxa laga maarmaanaya in la isku miisaamo arrintan kutubtu ay ka hadlaysay xilligaa hore iyo hadda waxa jiraa way kala duwan yihin wax badan ba isbedelay wax badan badan meelo badanoo kutubta ay tiri hala mara halkaa halaysaa halka ayaanad arkaynba ilyaba albasaaraynin waa macaalimtiiba walda waddo kalaa lagu marinayaaba haddaad markaa tidhahdo halkii waa inaan maraa ku suurtogeli mayso marka ifraadkaasaa fadli badan bay dhaaheen shaaficiyadu ifraadkii shaaficiyada fadliga badana dee waa taa la iskaga daba yimi laakiin hadday samaynayaan eeg midna samayn maayaan hadduu qofku halkan ka sii xarmanayo oo uu ku taagnaanayo ama toban cisho ha wadhaadaan ama labaatan cisho ha wadhanaadaan uu ixraamkii ku taagnaanayo oo aanu taxallulaynin dee waa taa ka fadliga badan ay shaaficiyadu sheegayaan eyaa ha sameeyaan dee ka hadday doonayaan shaaficiyada inay dabaqaan laakiin wuxuun midnaba ahayn oo intaanana suurkayga xodhan maka iska tegayaa hadhow baa yalamlab ku noqonayaa dee wax jira maaha waliyatajarad muxrimun wayatazir wayartadii halkaa wuxuu sheekhu inooga hadlaya waxaa waajiba ninkii inuu xarmado inuu yacnii iska dhar tiro iska saaro marka uu xarmanayo maryihii tollaa ee jidhkiisa dhammaantii loo tolay ama xubin ka mida loo tolay mukhiid lilbadani kulli aw licudwin minhu ama xubin loo tolay ama jidhkiisa qayb ka mida loo tolay ama dhammaantii loo wada tolay maryihii tollaa ama kuwii ku wareegsanaa iyo wixii markaa dee khufafkii iyo kabihii markaa daboolaa waa inuu iska dhar tiraa u iska saaraa oo muxuu idhanaya wuxuu xidhanayaa isaar iyo ridaa abyadayni go-u markaa dusha ka hilaabto iyo miduu hoosta ka guntado oo cadcad ayuu xidhanayaa xadiidkii bukhaari muslim annahu xarama fii isaarin waridaa isaar iyo ridaa ayuu ku xarmaday nebigu sallaa bidulxudayba ragcatayni uma axram dulxudayba ayuu malaa'ig ku tugay kadibna waa xarmaday albisu min siyaabikum albayaad wa inaa min khayri siyaabikum berihiina kuwa cadcad baa ugu fadli badane xidha waxaa kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadana ka sugnaaday inuu yidhi liyuxrim axadukum fii isaarin waridayn wa naclayn ha ku xarmada ibnu mundir ayaa arrintaana soo naqliyey abucawaana fii saxiix ayuu ku ayuu ku warinaya weliba in markaa isa sii udgiye intaa hore ayaa markaa wanaagsan ilay udug marka dambe looma ogole waxaa kaloo markaa sunno ah inuu talbiyadii markaa sameeyo weliba uu badsado oo codka uu kor ugu qaado ayaa fiican labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata wاlmulka laka laa shariika lak wanicmata laka wاlmulk laa shariika lak waayo sida xadiidka imaam muslim annahu laazima talbiyatahu nebigu sala اllahu alay slam talbiyadaasuu laazimay waxaa kaloo xadiidka imaamu tirmidi warinaya ataanii jibriil fa amarayna an amura asxaabi an yarfacuu aswaatahum bilhilaal inay markaa kor ugu dhawaaqaan talbiyadiiyo markaa ayuu ifaray waxaa kaloo la sunneeya qofka xaajiga ahi marka uu maka soo galo inuu dawaafuulquduum inuu sameeyo dawaafuulquduum yaa sameeya waxa sameeya qof xalaala waxay shaaficiyadu yidhaha taxiyatu masjid xaram waa dawaafka qofka hadduu xalaaliyi u soo galo waa inuu dawaafaa bay yidhahda markaasay culamada mucaasiriinta ay badan tilmaamaan si masaajiddii kale xijulmasjidkii loola imanaya kadibna waa la dawaafaya waxa kaloo qofka xalaashi waay waxa kaloo dawaafulquduum la yimaada alxaaju waalqaarin faqad qofka xaj qura xidhan ama xaj iyo cumro labadoodaba wada xidhan ama almutamatic isagu muxuu samaynayaa dee wuxuu bilaabaya isagu dawaafkii cumradu markaba bilaabaya isagu dawaafulquduum male dawaafkii cumradu isagu markaba bilaabaya waana xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan caisha waxaa leeyahay annahu sala sl awala shayin bada'a bihi xiina qadima maka annahu tawada'a uma taafa bilbeyti nebigu markii hore sumaka soo galay waa weysaystay kadibna beytka ayuu dawaafay waxaa kaloo ka mid ah adiciyada ma'huurka ah masaajidka soo gelitaagiisa tawaafka ee sugan sacyiga intaa uu xajigooda wixii adciye ma'huur ahee soo arooray inuu markaa ayana akhrisa sunnayaashay ka mid yihiin waxaa kaloo la sunneeyaa buu yidhi ninkii inuu tawaafka weliba waa tawaafkan hore uun yacni waa waxyaalaha iminka khaldigu ka dhacay tawaafkan hore tawaafulquduumka ama tawaafkan ku horeeyo cumrada inuu saddexda shawd ee wareega hore inuu markaa orday soo guclaynaya hadday dee suurtagal tahay ile mar bay mawjadu ay isxidhaysaayoo tallaabadaa dirqi ku tallaabsanaysaa orod iska daaye markaa way iska boodboodaanuun markaa rag waa iska unsaasuma yeel yidhaahdaanuun hadday suurto gasho weeyi afarta dambe wuu iska socon markaa iyada isagoo si markaa tabahula ayuu markaa u socon waana arrin markaa nebigu sala allahu alay slam uu sameeyey oo waxaanay markaa sababteedu ahayd baa la yidhaahdaa si axaadiisu markaa ay tilmaamaysay nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu markay cumradii qada ahayd ay ka yimaadeen madiina ayaa nimankii mushrikiintaha ay xaggaa waqooyi u fadhiisteenoo waxay dhaheen warkaaleya bal moxamed iyo asxaabtiisii oo kaneecadii madiine ama yasrib ay baktiga ka soo dhigtay ayaa meesha maraya aan eegneen ayagoo ku diganaya markaa markaasaa nebiga sala allahu calayh wasalam arrinkii ilaahay u sheegi u waxyado halkaasaa laydin fadhiya markaasuu faray markaa inay arrintan idibaaca la yidhaahdee inta go-a markaa halkaa la gashado jimaqbuulad bay culimmadu odhan jireen iyo markaa gucladaa saddexdaa hore markaa inay gucleeyaan markaasay dhaheen nimankiiba sidii yacni garanuugta ama deerada oo kale ayay u faranfardaynayaan bay dhaheen nimankii aynu moodayna markaa inay kaneeca markaa soo jartay nimankiiba bal xooggooda eega bay dhaheen siday yihiin marka afarta kale laakiin wuu uga tudhay weliba waxaanay ahayd min alxijri min alxajari ila alxijr ayay ahayd markaa inta ay fadhiyeen unbay ahayd oo dhagaxa laga bilaabo xajrosirka ilaa xijir ismaaciil inta laga gaadhayo leannu xaggaasi ay fadhiyeen laakiin xaggan koonfureed markaa waa iyana waa la iska raaciyey idibaacuna wuxuu sunno yahay isaguna dawaafkaa uu markaa ramalka ku samaynayo dawaafkaa uu guclaynayo dawaafuljaca markaa cumrada ugu horreeyaa un weeye ka dambe isaga xajku isagu kuma jiro dawaafka ka dambe isagu ma laha sacyigana idibaaca isagana la sunneeya sacyiga idibaaca la sunneeya isagana waxa weeye isaguna waa kaa hore un ee la socda dawaafka li'annahu qofkan xaajiga keliya ah ama xajkiiyo cumrada wada xidhan waxa u bannaan marka uu dawaafka sameeyo inuu sacyigiina raaciyo oo hadhowta aanu sacyi damba la imanin hadhow dawaaf damba una yimaado markaa waa wafii awaa wafii sacyin buyna yidhi bihi wadidaacu fii tawaafin yarmulu wafii sacyin bihi yuharwilu iyo sacyigaa markaa harwalada isaguna laho waa kaa hore ee kuwa dambe markaa kuma jiraan idibaacana waxay yidhahdeen waa inuu intuu gooyiisii hilaarnaa isku laabo bartankiisa halkaa gashado labadiisa darafna markaa halkaa uu saaro markaa garabkanaa la bannaynayaa dee taa haddaad maanta istidhaahdo samee marka u horraysaba waa kaa duulayaa goy leanna codhiiri baa jiro intii halan ku haysana intana waa laga afraya xagganna waa waa laga deetana maxay dadku imaka sameeyeen qaar unbay sameeyeen markaa inay markaa dabaraaqan soo mariyaan midda halkaa soo mariyaan waana intaa tawaafka une maaha ilaa xajka qaar baad arkaysa markaa sidaas samaynaya ee waa intaa markaa xajuye camaashadana markaa mare iyadan ujeedadeedu markaa saas umay ahayd waxaa kale oo markaa iyadana sunaabule ragcatay tawaaf laba ragcadood markaa ragcatay tawaaf la yidhaahdo inuu markaa isagana tukado markuu tawaafka dhammeeyo maqaamulibraahim dabadii ayuu ku tukanaya waa sida nebigu sala allahu alay slam uu dee sameeyey watakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa ayadda qur-aankiina ay tilmaamaysay waa meesha yara iminka dhalaashee dee dhagaxii uu isku taagay nebi ibraahim markuu kacbada dhisayey ee raadkiisa ka sii muuqdaa uu ku jiree kacbada albaabkeeda xagga waqooyi ka xigee dhalaasha intay qaarkood ay dhunuqadaana isku dhadhajiyaan allo wax kaloo uu leeyahay ama baraka ama khayr ku jiraana ma jiro ee waa dadkaasunbaa markaa isku dhadhajinaya kaa dabadiisa ayuu ku tukanayaa waa haddii uu suurto galo nabigaa saa sameeyey khuduu canii manaasikakum haddii uu kaasi markaa u suurto geli waayo waxa la xijriga xijir ismaaciil waa meeshan yaree soo dayran ee xaggaa markaas labadaa rugnee markaa xagga waqooyiya labada fadxadood halkaa dhexdooda yurudkooda tacta almisaab waliba minjaroorka hoosteedaan hadday taasi u suurtogeli weydana dee masjid xaraamku meel markaa ka tukanayaa haddii zixaam iyo cidhiidhi dee meesha uu soo galo oo uu yimaado bay yidhaahdeen wa sunna waxaa la sunneeya badulxaji xajka bilowgiisa ayaa la sunneeya uma yactamiru dabeedna u cumraysa ifraadkaa sunnaa walyatajarad muxrimun muxrim yani ha iska dharto yani muxrim muriidu lixraam maryihii tolla ha iska bixiyo wayataziru waa uu gundan wayartadii waxa uu hilaaban albayaada maryacad laba shay oo cad midna huwa midna hilaaban midna guntan uma talbiya talbiyada ila bayka lahumadi baa la sunneeya wa an yatuufa waxaa la sunneeya qaadimun dawaafka dawaaf alquduumka inuu sameeyo waladciya adciyada ayaa la sunneeya walidibaacu idibaacaya waa yarmulu wuu guclay fii alaaata saddex muharwinan isagoo degdegi xaala kowni muharwinan walmashyu socod ayaa la sunneeya baaqi sabcatin toddobada inteeda hadhay afarta tabahulan si markaa u kaadiniyo hayine iyo fudayda walidibaacu idibaac iyo markaa inuu halkaa cuduudda kuusu marhago-a hoose ka gashadu garab kaa banneeyo ayaa la sunneeya fii tawaafin yarmulu fii tawaafu markaa ramal dhexdiisa ku samaynayo waa tawaafkaa quduumka aba tawaafka hore cumrada weyn wa fii sacyin bihi fiihi yuharwilu isagana uu markaa harwiladaas samaynayo yani ordi waraycata dawaafi dawaafka labadiisii ragcadoo ayaa la sunneeya min wara maqaami fii wara lmaqaami maqaamu ibraahim dabadiisa inuu ku tukado falxijri xijru ismaaciil inuu ku tukado ayaa sunnaha falmasjidi inuu ku tukaa sunnaha in yakun zixaamun markaa falxijru ayuu sallii fiihi ku tukan wa ilaa falmasjidu ayuu ku falmasjidu fa yusallii ama fi lmasjidi waraycatahu min wara lmaqaami falxijr fa yusallii bilxijri ayuu ku tukan in yakun zixaamun hadduu cidhiidhay halaa ka jiro fayusalii bilmasjidi masjidunbuu ku tukan in yakun sixaamun haddii meeshaa cidhiidhi uu ka jiro wa baata fii minan bileyli carafa wa jamcuhu biha wa bilmusdelifa halkaa acmaal badan oo isku xidhan buu sunnahoodii tilmaamaya halkaa inoogu joogo allahu aclam